أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a dagaallo lagu jabiyey maleeshiyada murtadiinta oo gelinkii dambe ee maanta ka qarxay duleedka degmada maxaas ee wilaayada hiiraan waa imise maleeshiyada dhegta dhiigga loo daray iyo al andalus oo heshay magacyada qaar ka mid ah murtadiinta la laayay kooxda ridada soomaaliya oo maleeshiyaadkii puntland ee gacanta ku dhigay markabka hubka sida ku tilmaantay burcad badeed digniin culusna u dirtay maamulka garoowe iyo nidaamka siciid deni oo sheegay in uu la wareegay markabka hubka u sida kooxda riddada wuxuu noqon karaa masiirka saanadaha milatari iyo gaadiidka gaashaaman ee dekadda boosaaso la geeyey falanqayn iyo isdultaag ayaan soo gudbin doonnaa beesha biyomaal ee degta wilaayada jubbada hoose oo toban neef oo geel ah u dirtay furimaha hore ee dagaalka wilaayadaasi si ay garab istaag ugu muujiso ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jira waa sidee xaaladda degmada beled xaabo ee gobolka gado oo ay ka jiraan xiisado colaadeed barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya qaar ka mid ah wariyaasheenna waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
واستخير عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya dagaallo lagu jabiyey maleeshiyada murtadiinta ayaa gelinkii dambe ee maanta ka qarxay duleedka degmada maxaas ee wilaayada hiiraan haddaba waa imisa maleeshiyada dhegta dhiigga loo daray haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladii duleedka degmada maxaas waxaannu goordhow ka waraysanay walaalkeen ismaaciil salaada guuleed bismillaahi araxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir dagaal culus oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ayaa galabta waxa uu ka dhacay duleedka magaalada maxaas ee ka tirsan wilaayada hiiraan maahir ow dagaalku wuxuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo boobiso oo qiyaastii lix kilomitir u jirta magaalada maxaas halkaasi dagaal culus ayaa ka dhacay oo bilowday salaadii casir kadib ilaa caawa maqribkiina soo gaaray saraakiisha mujaahidiintu maahiro waxay noo sheegeen in dagaalkii galabta lagu dilay ilaa afar askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay kale waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato maadaama dagaalku muddo socday aadna u xooganaa balse hadda tirada rasmiga ee la hayo waa intaasi sidoo kale dagaalkii maanta waxaa lagu gubay gaari nuuca noohada ah weliba maahiro waxaa la sheegay gaarigaasi inuu lahaa murtadka cali jeete cismaan lagu magacaabo waxaana saarnaa xilliga la gubayey gaarigaasi murtad gacanyaro u ah cali jeete oo lagu magacaabi jiray xasan faarax guuleed oo halkaasi isagana ku bakhtiyey xaaladda goobtii dagaalku maanta ka dhacay ee buubiso oo lix kilomitir u jirta maxaas ayaa iminka degan ciidanka mujaahidiinta ayaana si buuxda gacanta ugu haya murtadiintii dagaalka ku jabtay waxaa lagu soo waramayaa inay caawa maqribkii galeen gudaha maxaas iyagoo meydad iyo dhaawacyo sitaa idaacadda andalus waxay heshay maahiro magacyada qaar ka mid ah murtadiintii maanta lagu dilay dagaalkii ka dhacay duleedka degmada maxaas haddaba magacyadaasi waxaa ka mid a murtadiintii maanta la dilay xasan faarax guuleed oo ahaa gacan-yarihii cali jeete sidoo kale murtadiinta lagu dilay dagaalkaasi waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray cali makaraan dhicisow waxaa kaloo ka mid ah jeylow xasan caate isagana dagaalkii maanta ayaa lagu dilay sidoo kale maahiro waxaanu helnay qaar ka mida magacyada murtadiintii lagu dhaawacay dagaalkii galabta ka dhacay duleedka degmada maxaas waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabo cabdi nuur garcadde dagaalka ayaa lagu dhaawacay maxamed cumar xasan dhuxulow isaguna dagaalka ayaa lagu dhaawacay cabdi cali garcadde isagana dagaalka ayaa lagu dhaawacay waxaa kaloo ka mid ah maxamed daahir dangiid dagaalka ayaa isaguna lagu dhaawacay murtadkaasi waxaa kaloo ka mid ah murtad lagu magacaabo fidhig cali hagar ninkani waa nin sargaal ah isagana dagaalka ayaa lagu dhaawacay galabta waxaa kaloo ka mid ah murtad lagu magacaabo garaar xasan gaaroodi oo isaguna n ka mid ahaa murtadiintii galabta een dagaalkaasi lagu dhaawacay dagaalkii galabta ka dhacay duleedka maxaas wuxuu imaanayaa maahiro xilli dhowaan mujaahidiintu deegaano ka tirsan hiiraan ay soo qabsadeen oo ay la wareegeen kadib markii halkaa laga siifeeyey maleeshiyaadkii murtadiinta deegaanadaasina waxaa u dambeeyey degmada muqokori iyo deegaanka tardo oo dhowaan mujaahidiintu ay la wareegeen haddana murtadiinta waxaa ku furmay jiha cusub oo dagaal uga furmay waa dhanka maxaas oo iyadu markii hore uusan dagaal ka socon balse hadda ah furun cusub oo cadowga ku furantay iyadoo lagu soo waramayo in murtadiinta ku sugan degmada maxaasna qalqal xooggan uu soo wajahay aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen ismaaciil salaad guuleed في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kooxda riddada soomaaliya ayaa maleeshiyaadkii puntland ee gacanta ku dhigay markabka hubka sidaa ku tilmaantay burcadbadeed digniin culusna u dirtay maamulka garowe nidaamka siciid deni ayaa dhankiisa sheegay in uu la wareegay markabka hubka u sida kooxda riddada haddaba muxuu noqon karaa masiirka saanadaha militari iyo gaadiidka gaashaaman ee dekadda boosaaso la geeyey haddaba aan soo dhoweeyo walaalkeen faysal mahad oo arrimahaasi si dhow ula socday bismillaahi raxmaan raxiim waad maasan tahay walaalka waxaan si kooban u falanqayn doonnaa arrimaha hadalhaynta badan ka dhaliyey saxaafadda iyo baraha bulshada ee soomaalidu ku xidhiirto ee maxaa u dambeeyey wararkaasi maxaase ka soo kordhaya hadallada ka soo kala baxay maamulka gaalada u adeega ee puntland iyo midka kooxda xasan sheekh ee magaalada muqdisho haddaba markabkan lagu magacaabo sea wold wuxuu gacanta puntland galay jimcihii lasoo dhaafay ee maalinkii sabtida ahayd ee lasoo dhaafayna dekadda boosaaso ayaa lagu soo xiray waa markab sida saanad military oo ay ku jiraan hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka gaashaaman iyo sidoo kale rasaasta noocyadeeda kala duwan markabkan waxa uu ka soo sharaacday dekadda magaalada ismiir ee dalka turkiga waxaa kale oo la sheegay inuu tegay qaybo ka mid ah dalka azerbaijan ee ciidamada maamulka shaadladirirka ah ee puntland ayaa inta la hubo waxay dejiyeen hub fudud ee qoryaha boobaha u dhaca waxaana hubkaasi sida la sheegay uu u gacangalay shacabka ku nool degmada caluula ee gobolka bari ku dhowaad toddobaad ayuu markabkan ku xiran yahay dekadda boosaaso waxayna puntland sheegaysaa inay baarayso markabka iyo cidda uu u raran yahay tan iyo markii markabkan lagu qabsaday gobolka bari cidna kama aysan hadlin ee turkiga walaa kooxda riddada soomaaliya balse maanta ayay murtadiintu dhawaaqeen war qoraal ah oo ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu sheegay in markabkaasi uu ku socday dekadda muqdisho isla markaana hubkaasi saaran uu sifo sharciga ku socday sidoo kale maleeshiyaadka shaadala dirirka ah ee loogu yeero puntland loogu sifeeyey inay yihiin sida burcadbadeed oo kale iyadoo gebagabada warkaas ka soo baxay ridadana lagu yidhi in haddii si shuruud la-aan ah lagu soo dayn waayo markabkaasi iyo hubka saaranba ay qaadi doonaan tallaabo amni oo ka dhan ah maamulka puntland ee dhankooda madaxtooyada siciid deni ayaa war kooban oo laga soo saaray lagu yidhi in markabkaasi hubka iyo gaadiidka saaran uu iminka xalaal u noqday puntland bimacnaa in markii hore markabkaasi looga shakaysanaa gacmo kale balse markii ay kooxda riddada soomaaliya sheegatay ay iyagu mowqifkoodu caddeeyeen si kastaba ahaatee muran badan ayuu dhaliyey markabkan oo la rumaysan yahay insaanada uu sido ay aad u badan tahay tusaale waxaa ku jira konteynaro laga soo daabulay waddanka masar oo dhammaantood rasaas iyo saanado kale ay saaran yihiin ee waxay su-aalo badan ku gadaaman yihiin in dhammaan hubkii markabkaasi saarnaa ee ay ka mid yihiin gaadiidka gaashaaman miyaa lala degay mise weli waa uu waxay u badan tahay ayaa la leeyahay in hubkaasi ay la degeen maamulka puntland sababtoo ah shan maalin kadib ayay dowladda riddada ka hadashay taasoo laga yaabo in kadib markii ay soo xirmeen albaabadii diblomaasiyadeed ee lagu doonayey in markabkaasi lagu sii daayo ee meesha ay ka baxeen haddaba waxaa la isweydiin karaa puntland maxaa ku qasbi kara in hubkaasi iyo gaadiidkaasi ay la wareegaan ee dadka wax cudurayso iyo falanqeeyaasha siyaasaddu waxay tilmaamayaan in puntland ay lacago malaayiin dollar ah ay ka xayiran tahay oo saddex sano ka hor xayiraadaasi ay kusoo rogeen ee kooxda ridada soomaaliya lacagahaas oo qayb ka ahaa waxa loogu yeero kabka miisaaniyadda oo gaalada adduunku ay siiyaan maamulada ridada ah ee soomaaliya ka jira waxayna dhihi kartaa ayaa la yidhi in lacagahaasi malaayiinta ah ee ka xayirnaa saddexdii sane ee lasoo dhaafay ayaan u qaadanay hubkan faraha badan ee markabkan uu sido xasan gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya waxay ku tahay arrintan dhabarjab weyn xilli uu isku diyaarinayo doorashooyinka kursiga madaxweynaha sidoo kalena maleeshiyaadkiisu ay ku dhiigbaxayaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo dagaaladii ugu dambeeyey looga soo saaray dhul aad u ballaaran oo dhaca ee gobolada hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose haddaba hadba wixii macluumaad ay ku soo kordha wararkan ay soo kala saareen kooxda ridada soomaaliya iyo dhanka puntland ee ku aadan markabkan ay puntland gacanta ku dhigtay insha allahu tacaala wararkayaga iyo barnaamijteena kale ee soo socota ayaan dhegaystayaasheenna si faahfaahsan ugu soo gudbin doonaa hadduu rabbi ogolaado aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen faysal mahad للدين كبرى طوفان المآسي
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii xiisaha badnayd ee hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxmed bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud markaa marigaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaynu ku soo qaadan doonaa insha allah bal aynu ka hormarno waa sidee xaaladda degmada beled xaawo oo ay ka jiraan xiisado colaadeed waa mid ka mid a canaawintii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in xaalad degnaanshiyo aan caga badan ku taagnayn ay ka jirto degmada beled xaawo oo shalay ay ka dhaceen dagaallo khasaa'ir badan dhaliyey maleeshiyaad daacad u ah maamulka isku magacaabay jubbaland ee uu madaxda ka yahay murtad axmed madoobe ayaa ku sugan dhammaan xarumaha degmada iyo saldhigga booliska halka maleeshiyaad uu wato cabdirashiid janan ay magaalada bannaanka ka joogaan goobjooge ayaa sheegay in gurmadyo kala duwan ay dhinacyada soo kala gaareen waxaana la saadaalinayaa in dagaal culus mar kale ka dhici doono degmada beledxaawo warisgaarsiinta magaalada ayaa go-oneed xalay ilaa maanta barqadii maleeshiyaadka maamulka shaardirarka jubbaland ayaa demiyey dhammaan shirkadaha isgaarsiinta beledxaawo degmada garbaharey waxaa ka degay dhowr diyaaradood oo maleeshiyaad laga soo daabulay dhanka iyo magaalada muqdisho ay saarnaayeen xamse cabdi barre oo ah murtadka ra-iisul wasaaraha ka ah kooxda ridada soomaaliya ayaa colaada gobolka gedo u adeegsanaya cabdulaahi fartaag oo ah wasiirka amniga iyo dagaal ooge lagu magacaabo cabdirasiid janan balse ilaa i hadda kuma guulaysan in degmooyinka gobolka ay ka saaraan maleeshiyaadka iyo saraakiisha daacadda u ah murtad axmed madoobe kumanaan qoys ayaa durbadiiba bilaabay inay isaga barakacaan degmada beled xaawo sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan in mar kale ay ku dul dagaalamaan maleeshiyaadka dabadheerfyada ah ee uu khilaafku ka dhexeeyo taasina waxay ahayd warbixintii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo taliya saldhig oo ka tirsan maamulka shaardirarka puntland oo si xun loogu dhaawacay gobolka nugaal warbixintan waxaa lagu qoray websayte-ka reediyooga alfurqaan wararka ka imaanaya degmada eyl ee gobolka nugaal ayaa ku waramaya in habeen hore sarkaal ka tirsan maamulka ashaaldirarka puntland lagu dhaawacay degmadaas dhaawaca waxaa loo geystay taliyihii ciidamada booliska degmada eyl kaasoo lasoo warinayo inuu soo gaaray dhaawac halis ah islamarkaana loo qaaday magaalada garoowe askari ka tirsan ilaalada taliyaha ayaa lasoo warinayaa in isagoo hurdo uu rasaas ooda uga qaaday mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada ayaana ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen dhacdadan waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaan weerar noocan oo kale ah uu ka dhacay degmada eel kaasoo lagu dhaawacay guddoomiyii degmadaas taasoo walaac ku abuurtay mas-uuliyiinta ay saraakiisha maamulka ashaaldirarka puntland qodobka ugu dambeeya oo aynu ku soo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ayaa waxa uu yahay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo la wareegtay albaabada laga galo deegaano ku yaala maali warbixintan waxaa lagu qoray websayteka islaamiga ee calamada ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay aagag muhiim ah oo ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda ridada maali mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen albaabada laga galo deegaanada kale ah waan oo ka tirsan gobolka siiqo iyo mimooqo oo dhacda gobolka saykaasu bayaan kooban oo ay faafisay mu'asasada azalaaqa ayaa lagu sheegay in mujaahidiintu howlgalka koowaad ee ka dhacay deegaanka waan ay ku soo qiimaysteen hub iyo rasaas kala duwan waxaana ka mid ah hubka gacanta lagu soo dhigay saddex qori oo ak afartan iyo toddoba ah waxaa sidoo kale bayaanka lagu xaqiijiyey in mujaahidiintu ay si nabad ah kula wareegeen mimbooqo oo dhacda gobolka saykaaso kadib markii cagaha ay wax ka dayeen maleeshiyaadkii ridada ee halkaasi ku sugnaa xubintii adalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed si walkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abusheyba الأسماع سحرا صوتنا يصوب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada jubbada hoose jufada kalafow oo ka tirsan beesha biyamaal ayaa toban neef oo geelah waxa ay ku wareejisay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana ay ugu tala gashay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi xafladda oo ka dhacday deegaanka buula bannaan oo hoos taga degmada jamaame ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay nabadoonka jufada kalafow isagoo tobanka neef ee geelana ku wareejiyey suldaanka beesha biyamaal ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa bacda xamdilaahi wa manihi wa fadlihi wa ixsaanih dhammaan in allaale intii xafladan ka soo qayb gashay waan u mahadnaqaynaa Ee, intaas kadib walaalayaal waxaan meeshaan iskugu nimaadnay xafladan xafladan inaa geel lagu wareejiyo geelaasoo lagu wareejinaayo loogu talagalay jihaadka ilaahay subxaana wa tacaala in lagu bixiyo geelaasay oo aan u bixinayno inaan ku garab istaagno walaalahayna hore furanta joogo inaan la gaarsiino limaada inaan garabkooda nahay inaan macooda nahay in mar walba aan garab taaganahay aysan ahayn ayaga kalgooda inaysan ahaynno oo jihaadka dhammaantaan nin walba qaybtiisa daraftiisa u ka haysto sababta oo aan u bixinayn waxay tahay ilaahay subxaana watacaala inaan ugu dhowaano ilaahay subxaana watacaala dartiisa inaan u bixinno in ilaahay subxaana watacaala jihaadkaasi iyo bariga afrika ka socdo inaan ku bixino intaas kadib eh, geelanay waxay igu soo wareejiyeen aa soo aruuriyeen iga soo jimciyeen oo qaasatan beesha reer kalafow oon adigo ahay anigani geelaasay waxaan ku wareejinayaa suldaanka biimaal eh, labada jubbe suldaan mataanow geelaasay nagala wareeg meeshaan ku bixinay ee meeshaan u qasadnay ee meeshaan una rabno inaan la gaarsiiya intaasaan codsananaa wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa geelaasi la wareegay suldaanka beesha biyamaal suldaan axmed nuur mataanow kadibna waxa uu ku sii wareejiyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose falilaahi alxamdu maanta ilaahayna soo gaarsiiyey xilli ummadda islaamka ay garab taagan tahay jihaadka ka socdo bariga afrika si guud caalamka oo khaasatan bariga afrika marka waxaa maanta u joognaa halkan oo laigu wareejiyey toban neef oo geel ah oo ay keeneen jifada reer kalafow oo ka mid ah beelweynta biimaal ee degta labada jubbe maanta waxaan joognaa jubbada hoose waxay jifada igu wareejisay geel toban neef ah oo ay ugu talagaleen in thuquurta mujaahidiinta jooga loo gaarsiiyo insha allahu garabkoodana ay ahaadaan marka anna sidai ay beeshii igu soo wareejisay tobankan neefka geel ah waxaa anigana ku wareejinayaa waaliga jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis insha allaahu allaahuma fashhad xoolihii anigana waxaan ku wareejiyey sheeqeenna waaligeenna waalidkeenna sheekh axmed abu yuunis meeshii loogu talagalin insha allah asagaa nooga wakiila asagaa noo gaarsiin doona waxaa kaloo aan buraarujinayaa beesha amba aan dhehe reer kale foojifada maahan markii ugu horraysay jubbada dhexe waxay ka soo bixiyeen toban kaleeto waxayna ku wareejiyeen waaliga shacra darawiish isla sidaan oo kale ayay ahayd laba bilood ka hor ayay ahayd marka waxaan leenahay beesha si guud baa u ducaynaynaa xoolahooda iyo maalkooda ilaahay inuu u barakeeyo booskii ay ka soo bixiyeen beddel khayr qabo ilaahay inuu maxaa la dhahayay ugu bedelo waxaan kaloo ayagana aan ku buraarujinayaa beelaha beelweynta reer biimaal haddee reer kalefo waa u jeedaan meesha ay mareen iyo wixii mujaahidiinta ay ku soo garab istaageen idinkana waxaa idinku boorinaynaa sida ayaga ay sameeyeen lamid ah- mid la mid ah in idinkuna islaamka aad soo garab istaagtaan waad garab taagneedeen jihaadka awal ayaad ka aheedeen waana ku soo jirteen min awal laga soo bilaabo talyaaniga iyo hadda aanu joogno caalam mucasir alji- aljihaad hadda aan taagannahay waa ka mid aheedeen marka waxaan leeyahay reer kalefo ugama dayanaysaane awowyadiinna sheekh kabtooli raggii hore usoo dagaalamo ogodayda waa ogtihiin wixii ka dhacay dhanaani iyo marko iyo maxaa la dhahayay algaabta awowyadiinna waxay soo geesteen halgamaayaashii lasoo halgamayey sheekh axmed gurey ilaa kasoo bilaw sheekh maxamed cabdulxasan iyo sheekh barsane booskoodii weli waa taagan waa bannaan yahay marka insha allah beesha si guud waxaan buraarujinaa naf iyo maal in mujaahidiinta ay la garab istaagaan kuna soo daydaan tallaabadii ay qaadeen walaalahooda reer kalifow wahaadaa billaahi atowfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markana codka aad dhegaysan doontaan waa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis oo geelaasi kala wareegay suldaanka beesha biyamaal halkaasina ka jeediyey kelimad bogaadin ah suldaan geelan aad ku soo wareejiseen in maanta looga kaalmaysto jihaadka fii sabiilillaahi subxaana wa tacaala gaar ahaana ay bixinayso kalafow oo ka tirsan beelwiinta biimaal waa kaala wareegay geelan biidnillahi subxaana wa tacaala waxaana gaarsiinaya haddii ilaahay oggolaado meeshii beeshan ugu targashay oo ah in jihaadka maanta socdo oo gaalada kala duwan lagula dagaalamaayo in maanta lagu bixiyo annagana waa idinka gaarsiinaynaa subxaana wa tacaala intaan kadib allah subxaana wa tacaala baa mahad iska leh maanta nagu kulmiyey makaankan khayrka badan leh oo barakaysan awalan waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala aayaddiis uu leeyahay qad acuudu billaahi min ashaydaani arajiim qaala tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllaahi wa rasuulihi wa tujaahiduuna fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun wa qaala sala allahu calayhi wasalam qaatilu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum ow kama qaala calayhi salaatu wasalaam intaan kadib akhyaaray beesha biimaal guud ahaan markii aan taarikhda dib u fiirino waa jihaadka maanta caalamigaee socdo waxay ku leeyihiin taarikh caalami ba ku leeyihiin wax dadka muslimiinta ee guud ahaan ay wada og yihiin waaye waxa maanta hadda bilaabayaan ma aha talyaanigii bay la dagaalameen meelo badan bay ka bixiyeen oo ku kiciyeen talyaaniga maantana tiibba daba joogtaa waxaan leenahay markaan beesha kalafow waxay furu u noqdeen beesha biimaal waxaa markan loo baahan yahay inay isku xidhaan jihaadkii sayidka ay dagaalamayeen iyo jihaadka maanta socdo inay isku xidhaan baa loo baahan yahay waxaan leeyahay markaan walaalayaal xoolaha in la bixiyo waa ku ziyaadaan maahayna kuma nuqusaamaan markii xoolaha la bixiyo waa ku bulaalaan waa ku barakoobaan ilaahayna waa badiya waxaad ogtihiin xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ninkii wax bixinayna muxuu ku sheegay allaahumma acdi mumfikan khalafan qofkii wax bixiyayna muxuu ku tilmaamay allaahumma acdi mumsikan khalafan jihaadka markaan xoolaha lagu bixinayo ilaahay baa ku barakay barwaaqo baa ku helaynaa nicmo baa ku helaynaa waxaad dareemaysaa halka maanta aan taaganahay doogga iyo nicmada iyo barwaaqada ay ku jirto waad arkaysaa maanta dhulka si u yaallo waxaan ku halnay maanta jihaadka caalamiga oo socdo haddii maanta jihaadka aan ka tagno gaalo baan uduulaysanaysa diintan baa maanta ad arkaysaa nuurkan socdo ayaa baabi'inaysa waxaa markan loo bahan yahy dadka muslimiinta guud ahaan waxaan leenahay in maanta jihaadka naf imaan lagu bixiyo loo istaago oo qof kasta ka qayb qaato hoolaha ku bixiyo naftana ku bixiyo marka waxaa loo bahan yahy jihaadka in loo istaago beeshu waxaan leenahay ilahay idin barakeeyo xoolihiin maalkin ilahay idin barakeeyo owlaadin ilahay idin barakeeyo carruurtin ilahay idin barakeeyo ilahay guud ahaan idin barakeeyo waxaan leenahay markan jazaakumullahu khayran maanta meesha aad ku aadantihiin waxaa laidinka doonayaa inaad ka muuqataan si aad maanta ugu muuqateen ugu muuqataan baan idinka doonayaa waxaa idinka doonaya walaalayaal inaad maanta jihaadda gar istaagtaan wiilisha inaad ku tarbiyaysaan tarbiyada wanaagsan baa idinka doonayaa macallimiinta waxaa la doonayaa maanta meesha ay ku aadan yihiin in maanta dadka diinta ay ku buraarajiyaan waxaan anfacayo diinta nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa la soo diray waxaa noo keenay walaalayaal diintan baa noo keenay soomo waxaan markaan akhiiran warkay ku soo koobaya in kitaabka ilaahay subxaana watacaala noo soo dejiyey sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ku amal falno kuna dhaqanno gacmahana aan ku qobsano fa jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum wa sala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed ugu dambeyntii dhegaystayaal xafladaasi waxaa ka hadlay marti sharaf badan iyo waxgaradka beesha biyamaal hase ahaatee codka aad markan dhegaysan doontaan waa suldaan macalin maxamed cabdi duubaa suldaanka beesha wardey ahna afhayeenka golaha dhaqanka ee wilaayada jubbada hoose allah subxaana wa tacaala ayaa mahad dhammaanteed u sugnaatay bilow iyo dhammaad aan lahayn waxaan kaloon u mahad celinaynaa beelweynta biimaal oo halkan maanta iskugu imaatay iyagoo gudanaya waajibka allah waajib ka mid ah gaar ahaan beesha kalafow oo ka tirsan beelweynta biimaal iyagoo maanta ku bixinayo waajibka allah subxaana wa tacaala wujuubkiisa wax ka mid ah oo ilaahay diintii inay u gargaaraan jihaadka garab istaagaan ilaahayna ugu dhowaadaan ayagoo raadinayo ridallahi subxaana wa tacaala ilaahay raallihaashihiisa jazaakum allahu khayra aljaza ayaan leeyahay ilaahay baa waajibka ayna saaray dhammaanteen haddaan nahay muslimiinta asagoo allahna ka warramaayo wuxuu leey alladiina yunfiquuna amwaalahum billeyli waannahaar siran wacalaaniya falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ummadda waa inay bixiyaan xoolahooda si sir ah si muuqata hadda way muuqataa beesha kalafow oo ka tirsan beelweynta biimaal hadda waxay bixinayaan oo gadaashayda taagan waa toban neef oo geel ah si muuqatay ku bixinayaan hadda bannaankay soo dhigeen xoolahan iyo ilaah ugu dhowaanayaan kitaabka ilaahayna ku difaacayaan marka bannaanka la soo dhigo oo qofka maanta uu yidhaahdo aniga mujaahidiinta waxaan ku taageersanahay labaatan ama boqol ama shan boqol oo neef waxaa meeshaas ka soo caddaanayo qofkaas horta awalan inuu marka hore u niyeysto ilaahay dartii xigta ay noqoto inay noqoto mid ikhlaasan lilaahi ama wejiga alla lagu raadinayo midda xigta in cadowga allah subxana wa tacaala uu jabo oo uu ku jabo uu ogaado dadka muslimiinta ah oo shacabka muslimiinta ah inay diinkooda u taagan yihiin aysan ahan wiilasha xabadda ridaaya keli ah macnaha shacabka muslimiinta uu diyaar u yahay waxay gaalo ka ogaanaysaa in naf iyo maalba ay bixinayaan ayaa u muuqanaysa macnaha ikhwa marka dadka muslimiinta dhammaan arrinkan infaaqa fii sabiilillaah waajib ayuu ku yahay qof walba maanta waxaa weye muslimiinta waa lagu soo duulay gaalaa ku soo duushay haddii ahaan lahayn kuwooda madow haddii ahaan lahayn kuwooda caddaanka ah maanta waxay noo kala haran ma laha muslimiinta inay ayaga isu gurmadaan ayagaa laga rabaa ilaahayna subxana waajibka waa ina saar haddana markii laga rabo allah wuxuu inoo ballanqaaday bedel khayr qabo ilahay inoo ballanqaaday manaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay sadaqada maba nusqaaminaysaba wax gaala maanta meelaha ay joogto muslimiinta salaada ilahay uu ku addoonsan hataa xornimo uma tukan karaan adigana maanta haddaa caawa labaatan milyan boqol milyan oo dollar halka aad la seexato cid xaggee ka keenta ku dhehaysa ma laha waayo marka waa nimcadaas ma laiska helay ikhwa nimcadaa maanta iskama ay imaanin ilaa waxaa ilaahay subxana wa tacala uu ku keenay jihaadka allah subxana wa tacaala جهادكاس الله سبحانه وتعالى نقول عزي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana jubbada dhexe munaasabad heer sare ah ayaa loo dhigay arday ka qalinjabisay machadka qurduba faraciisa degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe waxaa munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo odayaal iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimaad ka jeediyey sheekh maxamed balli iyo sheekh mukhtaar abu muslim allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala na makaniyey macnaha fadhigan iyo isku imaatinkan qiimiga badan ardada dufcadda toddobaad ee qurduba allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahaddeeda iskale walaalayaal eewaanadu aad iyo aad bay u qiimo badan tahay waana midda sababtay ilaah inuu nagu leeyahay wadakir fa ina adikraa tanfacu lmu'miniin waani nebi maxamedow sala allahu calayhi wa aalih wasalam waanadu waxay anfacaysaa kuwa iimaanka laga helay walaalayaal cilmigan aad soo barateen kuma eka meeshaas waxaan la hadlayaa da'yarta waxaad uga gudbaysaan heerkan heer ka sarreeya ama jaamacadeed waxaa la rabaa inaad ogaatid cilmiga sharciga kii hore iyo midkii dambe labadaba waa lagu weydiinaya waana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa la warsado oo la badsado waxa ugu qiimiga badan ilaahayna uu ku yidhi nebigiisa sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaad tidhaahdaa waqul rabbi zidnii cilmaa ilaahu cilmiga sharciga ilaahu ii siyaadi inaad marka inaan meel kale ku laaban ee aad cilmigiinna aa wadataan waxaan kaloo ku gebagabaynayaa ruuxu inuu ogaado waxa weeye aqoontii cilmigii iyo jihaadkii aqoontiina waad waddaan jihaadkana waa laydinka rabaa awalan waxaan uga mahad celinaynaa kulankan sida sharafta leh u dhacay allah subxaanahu wa tacaala oo noo fududeeyey humma cid kastoo gacan ku lahayd ha yaraata ha weynaataan uga mahad celinayna jazaahum allahu khayran lianna nebigu wuxuu yidhi man lam yashkur innaasa laa yashkur illah cilmigoo la barto waa acmaasha la sameeya kan ugu fadli badan weeye haddii qofku ikhlaas uu la yimaado maxaa yeelay waa miiraas nabawiy wa nuuru lquluub wa ahluhum ahlullaahi wa xisbuh dadka cilmiga ku mashquulsan waa ahlullaahi wey imaam axmed wuxuu kaloo yidhi alcilmu laa yacdiluhu shay cilmigu wax u dhigmaan lamaba arkaba qiimaha uu leeyahay barashadiisa imaam axmed bin xambal wuxuu inoo muujinayaa dadku baahida ay u qabaan cilmiga inay ka daran tahay baahida cuntada iyo biyaha ay u baahan yihiin baahida cilmiga ay u qabaan ayay ka daran tahay ibnu qayyim aljawsiya hadal aad u qiimo badan wuxuu yidhi laa yacdilu midaad alculamaa'i ilaa damu shuhadaa hadda culimmadu ay wax ku qoraan wax u dhigmay lama arko ilaa shuhadada dhiiggoodii ma ogiyi wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ardayda ka qalin bedelatay maxadka qurduba farciisa degmada jilib oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa goobta kelimaad ka jeediyey معاشر الحاضرين الكرام أحييكم باسمي وباسم طلاب معهد قرطبة تحية من صميم القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود في مستهل كلمتي أن أقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للمعلمين والمعلمات الذين يسعون دائما لخدمة رعيتهم وتوفير جميع مقومات حياتهم الدينية والدنيوية فهم الذين جعلوا شعارهم خدمتكم ورعايتكم أمانة على أعناقنا حقا فقد طبقت هذا الشعار وخير شاهد على هذا المشهد الرائع من تكريم المتخرجين والمتخرجات وتتويجهم بأبهج الحلل وأجمل المشاعر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل لنا بقاءها ويحفظها من كيد الأعداء والمجرمين فقد جاء في كتاب الله عز وجل ما يدل على أهمية العلم حيث قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وفي السنة أيضا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي فلا يشك احد نبراس الكون ورئاسه الحقيقه مفتاح الفوز والفلاح أيها الضيوف الأعزاء العلم لا ينال إلا بالطموح والاستعداد النفسي والذهني قال الإمام الشافعي رحمه الله أخي لن تنال العلم إلا بستة سآتيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني وبعد تصبر واقتناع بأن لكل بداية نهاية ولكل جديد لذة تخرجنا من معهد تعاودنا ترداده ونهلنا غبوقه وجنينا ثماره وارتوينا من ينابعه وسقينا الكثير من وبله وارتشفنا علومه فالحمد لله الذي أوصلنا إلى هذا الحفل الكريم بعد عناء وجهد وحرص وجد تخرجنا بعد قدعنا شوضا من الأعمال الدؤوب والروتينية المستمرة بنوع من الاهتمام والأخذ بكثرة العلوم والمعارف بوفرة تخرجنا بعد مصادفة ومزاملة مع الطلبة في المعهد الذين سامحنا معهم الحلو والمر وشاورنا فيه القليل والكثير والشاردة والواردة تخرجنا بعد شوق عميق وطموح أكيد وفكر دائم لمثل هذا اليوم المليء بالأفراح وقل من يشعر فيه الأتراح بل كلنا نشعر نوعا من الارتياح تخرجنا ونحن شاكرون لمن أنعم علينا بنعمة التخرج waxaa doorkooda qaatay odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe ee maanta waxaan ka soo qayb galnay macad qurduba arday qalin jebinayso oo dufcadii toddobaad ah xaflad ah heerkeedu aad u sarreeyo ayaan ka soo qayb galnay ilaahay baa ku mahadsan xafladdan ciddii isku soo dubriday oo ka shaqaysay juhdi u bixisay iyo maskax ilaahay ha ka abaalmariyo waxaan kaloon u mahad celinaynaa mucallimiinta ardaydan soo saaray run ahaantii waad mahadsan tihiin waxaan kaloon u mahad celinayaa waalidiinta ardaydan dhashay waxaan leeyahay dadka aan qalinjebinin ardayda ka mid ahna insha allahu tacaala waad qalinjebin doontaan inaad micnaha sii diyaadsato oo micnaha waxbarashadaadii iyo micnaha sii kordhisda ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay dadkii iyo diintii in wax loo qabto dadka in la gaarsiiyo adiga arday ahaan naftaada inay wax iska beddelaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale na siiyey nicmat alislaam waliimaan nicmat alabni waa aragnaa waxaana u taaganahay xaflad mubaaraka ah ardayna ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo waa machadka qurduba waa qaybtii toddobaad ee qalinjibinaysa waxaan leenahay haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee ku dhaqanka shareecada raxmaanka ee walaayada islaamiga ee jubbada dhexe waa soo dhowaynaynaa waanu ku faraxsannahay maanta waa wujuuhdeenna waxaa ka muuqda wanaag iyo khayr ardada waxa ay soo bandhigeenna waa wanaag iyo khayr waxaan leenahay wixii laidin baray ayaan idinka dhegaysan ilaahay ha idin barakeeyo arrin sahlan ma ahan macallimiintii juhdigaas bixisay waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo macallimiinta allah ha barakeeyo ilaahay subxaana wa tacala waxaan oga baryaynaa kuway soo saareen inuu ilaahay macallimiin ka dhigo ee ummadda wax taro inuu ilaahay ka dhigo hogaanka ummadda insha allahu tacaala waa idinku faraxnay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntiina waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وأصدق القائلين وقل ربي زدني علما allah ayaa mahad iskale subxaanah wa tacaala inagu galladaystay nicmooyin fara badan oo aanan soo koobi karin kuwo muuqda iyo kuwo qarsoonba leh nicmooyinkaas ayay ka mid tahay midda maanta aan u fadhinno xafladda loo soo xirayo ardayda aadka u qiimaha badan ee ka qalin jebinaysa macadka qurduba ilaahay aan uga mahad celinaynaa subxaanah wa tacaala wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina wmaa bikum min nicmati famin allahi dhammaan ilaahay aan uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala saaad ogtihiin macadkan qurduba wuxuu ka mid yahay macaahidda ka furan wilaayaadka islaamiga kuwooda ugu cumriga dheer yuu ka mid yahay lidarasaat alislaamiya walculuum alidaariya macadku wuxuu ka mid yahay macaahidda ugu faraca badan wilaayaadka islaamiga markii loo ego waxaa laga yaabaa hal wilaayo oo keliya intaasoo farac inuu ku leeyahay wilaayadan hadda aan joogno loo eego afarta degmo ee wilaayada oo macadkan uu ka furay taasu marka waxay kutusinaysaa furuucdiisuna inay aada u fara badan tahay dufcadan hadda jilib ka qalijabinaysa waa dufcadii toddobaad oo u gudbi doona insha allahu tacaala daraaso intaan ka sarreeya hadduu lahayd ilaahayaa marka subxaanah wa tacaala uga mahad celinaynaa inoo suurageliyey xafladan aad ku qiimaha badan ardadan qiimaha badan inoo soo saaray ilaahay inagu xuseeyey barashada diinta islaamka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahi subxaana wa tacaala wuu inagu xuseeyey adduun iyo aakharaba sharaf yuu ilaahay inagu siiyey nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilaahay kitaabkan qoomna wuu ku ciseeyaa wuu ku sharfaa qoomna ilaahay wuu ku duleeyaa qoladii qaadata ee ku dhaqantoo difaacda ilaahay subxaana wa tacaala adduun iyo aakharaba sharaf iyo wanaag yuu siiyaa qolada ka tagtan ilaahay adduun iyo aakharaba wuxuu ku ridaa dulinimo ayay ku noolaadaan ilaahay marka innaga uu inagu ciseeyey amniga maanta aan haysanno horumarka waxbarasho aan haysanno cadowgaas oon iska celinayno ku dhaqanka shareecada islaamka aan ku dhaqmayno dhammaanteed waxay ku timid kitaabka ilaahay oon qaadanay oon ku dhaqanay oo aan baranay inta marka macadkan ardadan ay ku jireen waxbarashadan jaanibka kaleetana kitaabka ilaahay ragaa difaacayo oo cadowga hortaagnaa oo la dagaalamayay ragna waxay u taagnaayeen kitaabka ilaahay inay dadka baraan ragna waxay u taagnaayeen kitaabka ilaahay inay ummadda ku kala xukumaan sidaasaa marka isku dheelatirku uu ku imaanayay ilaahay aana ku mahadsan subxaana wa tacaala ardadan juhuudda maanta aan miraheeda guranayno waa dadaal laidinku bixiyey macallimiintiina iyo maamulkiinaba idinku bixiyeen iyo waalidkiinaba jazaahum allahu khayran waa laidinsoo taban taabinayay waa laidin diyaarinayay bugaagtiina iyo qalimaantiina iyo uniformkiina waa laga fikirayey maanta waxaa la joogaa marka insha allahu tacaala xilligii idinka laydinku nafci lahaa waxaad ogaanaysaan insha allahu tacaala maanta waxaad ka qalinjebisaan dugsigii sare kii dhexe iyo kii hoosena horaad uga soo gudubteen waxaad u gudbaysaan insha allahu tacaala waxbarasho sare oo heer jaamacadeed ayaad u gudbaysaan waxaan rabnaa insha allahu dhallinyarnimo inaysan idin qaadin oo waxbarashadiina dhammaystirataan si birina aada muslimiinta u anfaacdaan waxaa albaabku idiin furan yahay inaad ka gashaan albaabkii jaamacadda alqima oo jilibeed jaamacadda alqiba guud ahaa maamulkeeda uu nala fadhiya afar sanoo dambe waxbarasho heer jaamacadeed aad qaadataan ilaahay idinkii dhallinyaro aada u yaryar yaatiin da-diina gabdhihii wiilalba waxaa laga yaabaa hadduu ilaahay naftiina gaarsiiyo inaad afarta sano soo dhammaysataan oo la yidhaahdo ardadii way qalin jebinayaan jaamacaddii ha lagala soo qayb galo wax weyn maahan in badanna waan aragna waan u soo joognay insha allahu tacaala taana waan idinku dhiiragelinayaa oo waxbarashada inaad joogtaysaan jaamacaddan aad ku tala gashaan in laydin sugaaya in aad ogaataan biidn illahi tabaaraka watacala waxaan rabnaa ardada inay wax bartaan aada yay u qiimo badanta waa arrin fiican laakiin ardaygu inuu wax barto waxaa ka sii wanaagsan arday akhlaaq laho wanaagsan inuu bulshada muslimiinta usoo baxo aqoonta keliya hadduu ka dhisay oo akhlaaq uusan lahayn ummadda waxba uma taraya waxaan rabnaa akhlaaqdiina inaad hagaajisaan oo ardada macadka qurtuba ka qalijibisa ay noqdaan daddiimey oo dariiqa markaad maraysaan laydinka dareemo quruxda iyo akhlaaqda iyo dadnimada iyo sharafka iyo diinku inuu idinka muuqdaan rabnaa insha allahu tacaala waxaan rabnaa jiilka soo socda hogaankooda inuu noqdo jiil wax yaqaano aqoon leh mid cilmi sharciga mid maadiba yaqaano waxaad ku talagalaysaan inaad qaadada ama hogaanka beri aad tihiin inaad culimmada beri tihiin hadduu ilaahay idmo macallimiinta beri inaad tihiin dhakhaatiirta beri ummaddan caafimaadkooda hogaamin lahayd inaad tihiin inaad beri junuudda islaamka difaacaysa inaad tihiin insha allahu tacaala inaad ku tala gashaan ducaadii berri ilaahay xaggiisa dadka ugu yeeri lahayd inaad tihiin taayad inaad ku tala gashaan yaa laydinka doonayaa insha allahu tacaala kelimaadkii meesha ka baxay oo ardaydu soo jeedinayeen waxaa aada ii soo jiitay kelimaadkii xabashida saliibiga ah xaqiiqatan cadaawada inaga dhexaysa waa mid abtirsiiye lahoo maalinna dagaalku ha socdo marna ha istaago laakiin dagaalkaas ma dabargo inuu marna ma joogsan waa dagaal marka wiil walba ama aabbo walba wiilkiisu dhiibay annagana maanta maalinkeenna ay joogtaa xabashida iyo saliibiyiintuna sidaas oo kale ay xaruurtooda la dardaarmaan u yidhaahdaan dagaalka muslimiinta lagula jiro waa inaad ku jirtaan xaruurtooda way la dardaarmaan annaguna waa inaan xaruurteenna la dardaarno nidhaahno cadowga koowaad ee muslimiinta geeska afrika ay leeyihiin waa saliibiyiinta xabashida ogaada ku talagala waxaa farxad weyn inoo ah maanta macadkii yaan xiraynaa barnaamijkiisaan joognaa arday ka qalin jebisay wajazaakum allahu khayran kelmadeyda halkaasaan kusoo koobayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu